asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo garayaba kusoo dhowaada barnaamijka duudaag oo ah barnaamij toddobaad la hadaloo kale oo habeen kastoo jimcaha sabdina ay soo gelisa aad ka dhagaysataan raadiyaha cadaado
shekada socotaanu sheekh ku nahe kaasheexa wixiina sharaf
shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu laahi shimbirtii nabade jalay tafuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabadee shalayta buugtay shuuta u soo deg shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu laahiya shimbirtii nabadee shalay tabuubtay shuuta u soo deg
aliiba shilalkay shashada dhigata shirkaysato gulasha mumtaayo jalandhiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qalboobtamidu duushaan ku yimaad qarboobta mido shagdiba shirixyadiiya kuruskiyo shaalmayraqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo u sheegay nafta la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggeliyo shucubta ku dhegaan raggediyo soomaaliya shalowta cadowgeedii u showrayn qaybiyay ogtago shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo uqodahayay dumino shan wiilo oo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay kasheexa wixiina sharaf dilay
shakada socotaanu sheekh ku nahe kaasheexa wixiina sharaf dilaye kaasheexa wixiina sharaf dilaye
shashada dhigata mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal jimco wanaagsan waa habeenimo jimcaha sabdin ay soo geliso taariikhdan ay ku aastaysan tahay ee saddexda bisha shanaad ee mey sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka barnaamijka ee dududaag ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa ee shirka ee la filayo inuu maalinka beriya uu ka furmo ee magaalada caasimadda muqdisho ee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maantay oo galanka dambe waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe uu ku soo dhoweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminayey ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyro soo dhaweynta wafdiga ee ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash iyo sidoo kale xubno ka tirsan golayaasha dowladda puntland iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayay xasan cali kheyre iyo madaxweynayaasha xubnaha federaalka qaybta ka ah dowlad goboleedyada ayaa waxaa ka hadlay muhiimadda shirkaasi la filayo in maalinka beriga uu ka furmo ee magaalada garowe caasimadda dowladda puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni wuxuu sheegay ama hadalka uu ku sheegay waxaa sharaf weyn oo ah iyadoo maalinta jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyna garoonka maxamed abshir ee magaalada garowe ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre wafdi ballaaran oo la socday oo ila maalinka beri ah haddii alla laga dhigo uu ka bilaabo doono shir watashi ah garowe ay ku yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada shirkaas oo hawadatasha aan rajaynayo in laga wada hadlo waxyaabaha dadka iyo dadka soomaaliyeed danta u ah ayuu yidhi madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dine dhanka kale ee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dine asna waxaa garoonka diyaaradaha garowe ee ku soo dhawaayey wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo loo yaqaano axmed madoobe aanraade sidoo kale magaalada garowe caasimada puntland waxaa gaaray ee madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare waxaana hadda dhammaan ee, inta badan ay ku sugan yihiin madaxda xubnaha federaalka qaybta g- dowlad goboleedyada magaalada garowe caasimadda puntland waxaana madaxdaasi ee, ku sugan garowe ka dhiman madaxdaha waa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo hadda ku sugan ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug asagana la filayo in uu gaaro oo safar dhulka uu ku gaaro magaalada garowe caasimadda puntland waraha hoose oo haddana soo gaaraya ayaa sheegayeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo socdaha soo socda oo tegi doona magaalada garowe caasimadda puntland waxaana la sheegay in shirka wadatashi ah oo lagu dhexdhexaadinayo madaxda federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale ee madaxa ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya oo ka furmi doona magaalada garowe ee caasimadda ee maamulka ee puntland qodobka dooda ee caaway barnaamijka duudaaga aan ku soo qaadan doona wuxuu noqonayaa ee shirkaasi ka soo ama lagu qaban doono magaalada garowe caasimadda puntland ee wadatashiga ah isla markaasna diirad lagu saarayo ayaha dadka soomaaliyed sida guddiga door- waa doorashooyinka la filayaan ka dhacan sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka iyo sida meesha looga saari lahaa madmadooga udhexeeya ee xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxa ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya oo haatan khilaaf xoogan uu u dhexeeyo ee waxaa ka soo bixi karaa ayaan jecelahay inaan caawar dhegeystayaasha raadiyo cadaado halkan aragtidan ugu soo biiriyaan lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaana wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddii aan ku celsho lambarka barnaamijka dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber lixal shan toddobaatan iyo saddex eh, sideed sideed soddon lix meel walba aad joogtaan iyo meel walba aad ku sugan tihiinba habeen wanaagsan barnaamijka aad dhegeysanaysaana waad wadaag oo ah barnaamij toddobaadla eh, jimco kasta hadahan kale aad ka dhegeysataan raadiyaha cadaado Sida iyo nashahoor, hadalsha korsamahoon, adoo shayba sheeka la xurdaran, la sharan sharo, meel shiday noqoto, shacbigu ma raba ee ha laga shiro. Shiro danta guud u shuureeyo, noo sheega wanaag la shaaci karo, bushimiye sharwadow shib naga dhahaa.
mar kale kula wacno wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal sida hore aan kugu sheegaba qodobka dooda ee barnaamijka dowladaaga ee caawa waxaan ku faaqidi doonaa waxaa laga filan karo ee shirka wadatashiga ah ee maalinka beri ah madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku yeelan doonaan ee magaalada garowe caasimada dowladda puntland shirkaas oo la sheegay in looga hadlayo ee xaalada doorashooyinka ee sanadka labada kun iyo labaatanka sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowda la filaya in ka dhacan soomaaliya iyo sida meesha looga saari lahaa ee madmadog u dhexeeya xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada oo muddo u dambeeya khilaaf xoogan oo ay kula dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya bal lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex ee sideed sideed soddon lix haddaan ku celsho lambarka barnaamijka dhegeystayaasha naga soo qayb qaadan karaan wuxuu noqonayaa eber lix hal shan ee toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka raadiyaha cadaado idin soo gaarayaba habeen wanaagsan ayaan idin leenaha saaxiibayaal
socotaa dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shaar soo socotaa dayran insha allah dhegeysta ugu horreeye waa dhegeystaha ugu horreeya caawa jaanisku helay barnaamijku inuu ka qaqaybta aansiya jaaniska saa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa dhawahay walaale magacu waa bashiir deegaanka waa soo dhow barnaamijka ma la socotaa
si wanaagsan soo dhawow barnaamijka hadda la socotaa gudagal qodobka dooda ee miiskeenoo saaran caawa Een, waa mahadsan tahay een, waa dhawahay een, qodobka doodani waxaan is leeyahay een, shirkaas waxaan rajaynayaa in soomaaliya uu noqdo shir guul kusoo dhammaada oo maaragta een, laisku afgar waa garta masla dhihi karaa shirkaasi wuxuu meesha ka saarayaa ee, madmadowda siyaasadeed ee udhexeeyey ee, xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale ee dowladda federaalka soomaaliya
Een, si weyn ayaan is leeyahay wuu ka saari karaa ayaan is leeyahay een, waxaan rajaynayaa inuu dhammaan khilaafkii kusoo afjarmo een, shirka bixi ka furmaya garoowe Een, haddii uu kusoo afjarmi waayana waxayba khatar ah doorashada labada kun iyo labaatanka dalka ka dhici doonta
aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal qeybii hore barnaamijka dawadaag ayaad dhegaysaneysaan oo radiyaha cadaado iidankaga imaanayo caawa aan ku faaqidi doono islamarkaasna aan ku falqaynayno ee shirka maalinka beri ah ka furmi doona magaalada garowe caasimada puntland kaasoo laga hadlayo doorashooyinka la filayo in sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa labaatan iyo kowda ay ka dhacaan soomaaliya iyo sidoo kale sida meesha looga saar lahaa ee madmadooda siyaasada udhexeeya xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaayo halkaad naga sowcayso waa ku maqla walaal soo dhawo magacaayo halkaad naga sowcayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya in barnaamijka uu dib dambe uga soo qayb qaadan doono kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday haddaan ugu celsho qodobka dooda ee barnaamijka dawadaag wuxuu noqonayaa ee maalinka beri ah magaalada garowe caasimada puntland haddii allah awooda le laga helo waxaa la filaya inuu ka furmo oo shirka wadatashi ah oo yeelanayaan ee madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha federaalka qaybta ka ah shirkaas oo la sheegay in diiradda lagu saarayo ee arrimaha doorashooyinka la filaya in sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowda ay ka dhacaan soomaaliya iyo sidii meesha looga saari lahaa khilaafka siyaasadeed oo muddo soo jiitimayay ee xilligan u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya ee madaxda ugu sarreysa iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada haddaba shirkaasi ka furmay garowa maxaa laga filan karaa natijada kasoo bixi karta maxay noqon kartaa ayaan jecel lahay aan caaway aan halkan aan ku faaqidno inkastoo aan jeclaan lahayn in qobro arrimahaasi ku xeleer ee caawa barnaamijka ay nagala qayb qaataan balse ay noo suurtagal wadaan saas daraadeed aan jeclaysanay in caawa dhegeystayaasha raadiyaha cadaado aan la wadaagno waxyaabaha shirkaasi laga filan karo iyo sidoo kale waxaa kasoo bixi kara qaabka ay noqon karaan ma laisku raaci doonaa ma laisku diidan kara oo sidoo kale khilaafka udhexeeya ee madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya halkooda miyuu kala taagnaa doonaa ma khilaafka ayaa sii jiidama doonaa ma lasoo afjari doonaa ayaan jecel lahaa caw halka inaan ku faaqidno dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaayo halkaad naga soo wacayso waa ku maqla walaal soo dhawo magacaayo halkaad naga soo wacayso
waxaan ka soo wacayaa magaalada cadaado ee b- magacaaga walaal
haa xasan xuseen baa la yidhahda barnaamijka ma la socotaa
haa barnaamijka waa la socdaa waxaa ka soo baxaya waxaa ka soo bixi kara shirka wadahadalka gurigow ha shirkaas ee ka furmaya magaalada garowe caasimada puntland ee maxaa laga filan karaa inay kasoo baxaan ee masdhihi karaa natiijo wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed dan u ah ayaa kasoo bixi karta meeshaas ma lagu dhammayn doono khilaafkii muddo soo jiitamayay ee udhexeeyey ee xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya
haa wax wanaagsan baa kasoo bixi kara ay la tahay soomaaliya hadda si gaara iyo si guudba waa loo daalay meeshana dadkan waxaa isugu tegahaya madax oo caqli leh waxay la tahay anigu inay kasoo bixi karaan wax soomaaliya ku qancdo oo hogaan fiican oo kasoo bixi karo laguna heshiin doono ay aniga aad ii leeg waa garta marka saa maxaa loo filan ama loo fasiran karaa natiijada kasoo bixi karta ee shirkaasi maalinka beryo ah ka furmi doona magaalada garowe caasimada dowladda puntland
horta waxaa hadda ugu dhib badan oo soomaaliya hayo waxaa weeye maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo iskhilaafsan khilaafkooda inuu ku dhammaan doono oo la dhihi doono maxaa noodana dalkana dan u ah baa kasoo bixi doona sidaasaan anigu xisaynaya khilaafka muddo soo jiitamayay ee u dhexeeya ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya waa la socotaa ee axmed axmed islaam axmed madoobe ee maalin ka hor ayuu dib ugu laabtay ee caasimadda maamulkiisa ee kismaayo wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya maamulkiisa weerar cad ay uga soo qaaday ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho axmed ducale geedlaxaaf waa la socotaa sidoo kale siciid cabdullahi dini maalmo dhoweed eedan culus ayuu ka jeedinayay magaalada garowe caasimada puntland khilaafkaas halkaas gaarsiisan ma las dhihi karaa waa lagu soo afjiri karaa shirka maalinka beriya ka furmaya magaalada garowe caasimada puntland
horta waxaa maaragtay ugu badan oo laysku hayaa waxaa weeye waa awood qaybsiga dastuurkaana kala qeexa haya dastuurkii baana nimba si maaragtay qodob konton iyo saddex ilaa konton iyo afar waxaa ku dhegan oo maaragtay aada ugu dhegan maamul goboleedyada qodobka kon- konton iyo toddoba konton iyo sideedna wuxuu qeexayaa in awoodda ugu badan dawladdu leedahay iyadana awoodda ugu badan dawladda dhexaa leh khilaafka ka jira hadda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexana waxay ila tahay in laysku afgaran doono shirkaas waa la soo daalay soomaaliya waxa weeye meel xun bay maraysaa nimanka hadda soomaaliya ugu sarreeya ama Aha.
maamul goboleedyo ha ahaadeen mhm ama dowladda dhexe ha ahaadeenna waa dad soomaaliya oo aqoon-yahano ah inuu soo dhammaaday laysla afgaran doono ila tahay sidaasna soomaaliya maaragtay ay ku heli doonto hoggaan wanaagsan aad ba mahadsantaa kaga mahad celina sida wanaagsan ee quruxda badan ee barnaamijka dowladaga dangale ka qayb qaadatay habeen wanaagsan haddii leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka dowladana waa la socotaan saaxiibayaal siciid cabdullahi dini ee oo ah madaxweynaha puntland oo man- waa maantii maruu soo dhaweynayay ah, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayuu sheegay shirka ka furmaya magaalada garowe caasimada puntland in looga hadli doono eh, maslaxada guud ee waddanka codkiisa ayaan wada dhegeysan doonaa الرحمن الرحيم waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jenaraal maxamed absef ee magaalada garoowe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyada oo maalinta berri ah haddii ilaahay idan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii ilaha idmo shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo danka dalka soomaaliya dan u ah Een, intaas ayaa maanta hadalkeenu ku kooban yahay soo dhoweyn iyo bogaadin ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaana rajaynaynaa muddada halka la joogo in wada hadal iyo shir wanaagsan oo ummadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan waa mahadsantahay سعيد عبد الله الدني مدحينها بنتلان oo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre kusoo dhaweynayay ee, garoonka jenaraal maxamed abshir ee garowe oo caasimada u ah maamulka puntland wuxuu shir- wuxuu sheegay in shirkaasi ee, la filayo garowe oo maalinka beriyaha ka furmo wuxuu sheegay in looga hadlayo islamarkaasna diiradda lagu saarayo maslaxada guud ee waddanka iyo sidoo kale doorashooyinka ee la filayo inay ka dhacaan ee, gudaha soomaaliya sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa sanadka labada kun iyo- iyo koob iyo labaatanka dhegeysta xiga jaaniskiisa ee, walaal soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso halo halo waa ku maqla soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal waxaa la ilmi xirsiin oo kaa soo waaya rasuulka barnaamijka ma la socotaa
aa walaal aad iyo aad waa la socdaa si wanaagsan ayaa ula socdaa soo dhawo barnaamijka haddaa la socoto ee gudagal
alxasaan dowladda qoobka xawa laga hadlayo oo shir shir ka socda garowe maxaa maxaa ka soo bixi karaa haddaan ka hadlo qoobka anigu aan su-aasha haddaan ka hadlo soo dhawo
walaal shirkaas waxay iila muuqataa inaan wax ka soo baxay jirin qaw hore oo shir horaa lagu qabtay waxba kama soo bixin mid ka horeeya lagu qabtay mabushe waxba kama soo bixin waa gartay marka maxaa ku sababinaysaa in oo shirka ka furmaya garowe aysan wax natiijaha ka soo bixi doonin
walaal waxaan ku sabaynayaa wax ka soo baxay madaxda dowladana ma ahan oo iyaku aymad madaxooda ka soo baxay waa wax beesha caalamka ka socdo maamulgoboleedka iyo markay nairobi ku jireen maxaa beesha caalamka cadaasi ay ka soorto ay dhaheen shirka nairobi ku dhawaaqa shir taga dowladda dhexena cadaadiska beesha caalamka ayay tegaysaa wax ayaka wadahadal ka soo baxayna ma ahana beesha caalamka ayaa ku dhawaaqsida inay qabtaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahad celiyay sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka ee dowladaagaad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan haddii leenahay barnaamijka dowladaaga ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halo dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal halo halo waa ku maqlaa walaal soo dhawow adaa ka fogeynaya ee, aagga dabeesha ay ka jirto gudagal ee, noogu bilow magaca iyo halkaad naga soo wacayso
cabdilaahi cabdigeed kaa soo wacaa badda bakiir Ee, barnaamijka ma la socotaa
waa la socda haa soo dhawow barnaamijka hadda la socotaa gudagal qodobka dooda ee barnaamijka dowladaag
waa cabdilaahi waxaa kasoo kordha lama arko sababta tahay koona baa lamid ahaa waa kasoo kordhay waan kaaga mahad celiyay sida wanaagsan ee quruxda badan ee barnaamijka dowladaaga aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijka dowladaaga ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal qaybihii ee dhexe dambena barnaamijkan aan ku seesaqaynaa saaxiibayaal qodobka dooda ee barnaamijka dowladaaga caawa waxaan uga hadlaylaynaa shirka maalinka beri ah la filayo inuu ka furmo magaalada garowe caasimada puntland islamarkaasna garowe ay caawa ay ku wada sugan yihiin inta badan madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada marka laga reego madaxweynaha galmudug axmed cali geelle xaaf oo isagoo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug islamarkaasna la filayo in caaway safar dhulka uu ku tago garowe sidoo kale waxaan shirkaasi aan caaway aan ku sugnay garowe aaraade madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo balse warar hoose oo hadda aan helayno sheegayaan in qabqaabada ugu dambeysa oo lagu soo dhaweynayo ka socota garowe islamarkaasna hadda la filayo inuu ka dhoofo garoonkaada cadde magaalada muqdisho oo kusii isagoo kusii jeeda magaalada garowe caasimada puntland halkaas uu ka furmayo shir wadatashi oo u dhexeeya madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada loogana hadlayo masiirka ee wadanka sida doorashooyinka la filayan ka dhacaan sanadka labada kun iyo labaatanka iyo sidoo kale sida meesha looga saari lahaa khilaafka siyaasadeed oo muddo soo jiitamaya islamarkaasna udhexeeya xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa la wada socotaa khilaafka udhexeeya madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah in xilligan uu marayo heer aada u sareysa waxaana waana la socotaa in magaalada nairobi ee dalka kenya in shirar ay ku yeesheen xubno macaarada iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo mucaarad ku ah dowladda uu hogaashay maxamed cabdullahi farmaajo iyo sidoo kale xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale inta badan safiirada beesha caalamka u fadhiya soomaaliya oo looga hadlay in dowladda xilliga ka jirta waddanka aysan uma u diyaarsaneyn in waddanka ay ka dhacda doorasho looga hadlayo ama doorasho qofiicada waxaa dowladda federaalka soomaaliya lagu eedeeyey in xilligan ay wado mudakorose islamarkaasna beelaha waa four point fiveka dowladda federaalka u dhisan xilligan ay dowladda federaalka soomaaliya kala hadlayso sidii ay u sameyn lahayd mudakorose xilka xilliga ahaydna ay usii dheeraysan lahayd maalinkii shalaheed dowladda federaalka soomaaliya golaheeda wasiirada waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka muran badan ayuu dhaliyay inta badan xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleeda waa kasoo horjeestaan waxayna ku tilmaamay inuu yahay mid shicdhara islamarkaasna aan lagala tashan maalinka beri ah shirkaas ayaa furmaya waxyaabaha kasoo bixi kara iyo sidoo kale waxaa in lagu dhammayn doono khilaafka siyaasad udhexeeya xubnaha federaalka qeybta ka ah iyo dowlad goboleedyada ayaan jecel lahay caaway inaan halkaan aan ku faaqidan isla markaasna dhegeystayaasheenna in halkaan ugala faaqidaan maadaama marka hore aan jeclayn in dad qobar ah oo ku xelan arrimaha siyaasadda ee waddanka inoo suurtageli weysa caaway barnaamijka inaan ku marti qaadno balse sidaas daraaddeed aan jeclaysanay in dhegeystayaasha raad iyo cadaado barnaamijka ay nagala qayb galaan islamarkaasna halkan aragtidooda inay nagula wadaagaan meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan dududaag ayaad dhegeysanaysaan raad iyo cadaado ayuu idinka imaanaya saaxiibiya lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddaan ku celsho lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa eber lix hal shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka raad iyo cadaado idin soo gaarayaba habeen wanaagsan ayaan leenahay dududaag ayaad dhegeysanaysaan raad iyo cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal dhegeystaha qadka telefoon ku jira ee jans ku helay barnaamijka inuu ka qaata ayaan siinaya janskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa imtixaanka oo jooga cadaada Ee, barnaamijka ma la socotaa
si wanaagsan soo dhawow barnaamijka hadda la socota gudogal qodobka dooda ee caaway ee miiska noo saaran
wala haddii aanan haldaneen waxaan umalaynaa qodobka dooda caawa miiska saaran inuu yahay shirka berita la filaayo garowe inuu ka furmo haddii alla idmo ay ka qayb galaan madaxda dalka sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo Mhm, iyo- xubnaha iyo federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada federaalka soomaaliya maamul goboleedyada Aha, soo dhawow
Ee, run ahaantii aniga fikir ahaanteeda waxaan umalaynaa waxaaba najiidala inuusan soo kordhinayn shirkaas ee, uuna kusoo dhamaan doono najiida la-aan sababtuna waxay tahay hadda ka hor waxaa jiray shir ee, markii caleemasaarkii ninka la yidhaahdo deni ee, lagu caleemasaarayo garowe oo maxamed cabdullahi farmaajo uga dhawaaqay oo uu yidhi waa la iskugu imaanaa isagii oo baaqday oo saas shirkii madaxweynuhu xilaamiyey oo baaqday iyadoo wax sabab oo hadda loo sabaynayo aysan jirin in haddana eh, waxa weeye maamul goboleed casuumaad uu sameeyey oo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii uu ku casuumay dabcan xitaa haddii ay tagaan in hadda waxna jiidaha kasoo baxayaan kolley fikir ahaanteed aniga ilma aha waa garta marka ee, shirka haddii maalinka beri ah uu furmo oo ay ka qayb galaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah ee maxaa laga dheran karaa wejiyadooda ma ma isku furnaan doonan oo dad ee, ma yihiin oo ka wada hadli kara xaaladda ee maslaxadda ummadda soomaaliyeed mise waxay noqon karaan dad oo u dhexaysa xiisad siyaasadeed oo indhaha yar kala duwan doona
horta kuley waxaan mahadsan tahay aada wana u mahadsan tahay horta rumaantii meeshaas waxaa kasoo bixi karta laba ra'yi qodobka koowaad wuxuu yahay dowladda federaalku higsiga doorashada labada kun iyo labaatanka ama labada kun iyo labaatan iyo kowga qaabka shalay ay golaha wasiiradu ay kasoo saareen oo oo waxa weeye shalay la ansixiyey ma u malaynayo inuu yahay waxa weye qodob dhaqan geli kara oo taas kolley aad horta dooda ugu badan oo haddii xitaa laysku layska waraysto laysku qabqabso doonaa ama maamul goboleedyada badanaaba ay ka biyadiiri doonaan horta waa qodobkaas aha
mana rabto kolley xukuumadda federaalka soomaaliya in barnaamijkii shalay saas loo dhameeyo
dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa ka go-ay aad baa uga xumahay waan rajaynayna barnaamijkana dib uga soo qayb qaadan doono kulan wacan oo wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka dowladaaga ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal dhegeystaha xiga iyo janis kesa walaal soo dhawo magacaaga halkan naga soo wacayso waa ku maqlaa soo dhawo magacaaga halkan naga soo wacayso walaal
waxaan kaa soo waaya waa beri waa maxaa coddi barnaamijkan bala socotaa si fiican soo dhawo barnaamijka hadda la socota gudagal ee, qodobka dooda ee barnaamijka dowladaaga caawa miska noo saaran
waa la socdaa shirka garowga
waa garta shirka ma- ka furmaya magaalada garowe caasimadda ee gobolka nugaal ahna caasimadda rasmiga ah ee puntland maxaa laga filan karaa natiijo nooca ayaa kasoo bixi karta shirkaasi ay ka qeyb galayaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale eh, madaxda khilaafka kula dhexeeya ee dowlad goboleedyada
maana sidee waa natiijada oo kasoo bixi karaa lama arka waayo waxa weye madaxdu haday haday federaal tahay iyo hadday maamul goboleedyo taaba dantooda ubay cayrsanayaan danta dadka cayrsan mayaan waa garta marka eh, maxaa las dhihin karaa oo waa kasoo bixi karaa natiijo noocah ayaa kasoo bixi kartaa hadday xataa kasoo baxan jirto
may wax walba waxbaa lagu qaybaya annagu hadda gobol baan joognaa annagu hadda gobol baan joognaa madaxweyneaan leenahay waxa uu maaragtay uu qabanayana ma jiraan meel walbana midkii joogaa noocaas oo kale weeye waxa asagaaba jeefkiisa gelaya oo maaragtay em, siyaasadiisa muddo kordhiso uu midba waa fiirsanaya waxa hadda meesha isugu tegaya waana haddaad rabtaa in adig kuu kordhiyo ana ii kordhi weeye marka waxaan leeyahay soomaaliya ha ducaysato maaragtay ilaahay ha u laabato ilaahay ha barigo wixii wax gartaana maaragtay ha ka shaqeeyaan nabadda marka sidaasaan leeyahay hala ducaysaan le dadku ha ducaysaan meesha madax ma jirin aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka dowdaaga aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka dowdaaga ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imanaya saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso halo halo dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed xasan xafada bakiin barnaamijka ma la socotaa
si fiican soo dhawo barnaamijka hadda la socota gudagal qodobka dooda ee caawa meeska noo saaran
haddaan gudagalo insha allahu tacaala waxaan ka rajeynayaa in maaragtay wax fiican oo soomaalida anfaco oo lagu farxo oo inay kasoo baxaan rajeynaya waa gartaa marka eh, weji nooceeha ayay iskula hortegi doonaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka eh, sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo iyo madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada xitaa waxaa jira eh, madax aan filaynin in ay isku soo harafadsan doonaan sida madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo in badan oo ku celshay in dowladda federaalka soomaaliya ay warar cad ay ku haysa maamulkiisa iyo axmed maxamed islaam oo la yaqaan axmedooba oo isna maalinka shilaha ka sheegay magaalada kismaayo iyo gobolka jubbada hoose in maamulkiisa isna dowladda federaalka soomaaliya warar cad ay uga soo qaaday magaalada caasimadda ah ee muqdisho
maamul goboleedyada inay dowladda dhegeystaan oo maaragtay wixii ay dowladda rabto eh, maaragtay ay maaragtay tixgeliyaan ayaguna wixii ay rabaan maaragtay si maaragtay eh, mas-uuliyada ku- iyo xushmad ku dhexan tahay usoo jeediyaan waa ku qasban yihiin maaragtay haddii ay diidaan oo maaragtay meelo kale laga soo fangareeyana haddee waa maaragtay ayaga ayay ku koobmaysaa maaragtay waxaan rajeynaya inaysan wax Mhm.
saameyn yeelan doonin waa tahay marka laakiin markas waxaan waxaan keenayaa ummadda soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeed horumar iyo guul iyo in maaragtay dowladda xilkaa loo dheeray ilaa dhowr sano la siiyo ama hal sano le waa tahay marka malasdhihi kale shirka ka furmaya magaalada garowe caasimadda puntland waxaa eh, lagu soo afjari doonaa islamarkaasna eh, meeshaas lagu soo xallin doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey eh, madaxda federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya xubnaheeda ugu sareysa sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
aada iyo aad anuu khayr baan rajeynaya aduu horta markii la fiiriyo wixii hore usoo socon jiray ta- tilmaanta filmaysid laakiin waa inaad khayr baan rajeynaya khayr intii aan wax kale rajeyn lahaa khayr baan rajeynaya allana waa ka baryaynaa wax fiican oo soomaalida dhan ku faraxdo in ay ka soo baxdo oo maaragtay wixii inta la shiro haddana layska daba hadlo ay halkii ka tulan jirta laga gudbiyo inta maaragtay la is afgarto wixii la isku afgartana la furiyo oo isqabqabsiga halka uu kusoo dhammaan doono heshiisyo cadcad oo maaragtay la hirgeliyana laisla fahmi doonaan kenya insha allah aan kaga mahad celiyaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka duudadaagkaad nagala qayb qaatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka duudadaag ayaad dhegaysanaysaan raadiyo xacdaado ayuunu idinkaga imaanayaa dhegaystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso
alaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa imtixaanka marka lasoo laabtay Ee, soo dhawow
waa dhawahay marka walaalow kolley aniga ra'yigeyga iyo sidii aan hore ugu cabirayba shirkaas gariba ka furmaayo ma malaynayo wax nijaaxnay ka soo baxayaan Aha.
waxaana loo sababay karaa hadda eh, waa maqlaysay shalay wasiirada go-aanka ay soo saareen horey eh, dowladoleedka puntland wasiirka wasiirkaas hore waxa uu hadlay oo u sheegay inaysan barnaamijkaas meesha ay ku qanacsan yihiin aysan ahayn waxaad kaloo haddana siyaasada ka dhex fiiri kartaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka intay isku jiraan madaxweyne axmed cali geela xaas eh, waqti kasta wuxuu ka hadlaa in micnaha dowladda federaalka ay garab waxaa weeye gacan bidixayn ku wado eh, galmudug eh, safarada eh, uu samaynaayo iyo transportationka inta uu samaynaayo waad aragtaa hadda meel uu aadayo shirarka uu ka qayb galayo kuma xadadna eh, madaxweyne maamul goboleed oo ka dambeeya ama istaamsan yihiin madaxdii federaalka Eh, sidoo kale jubbaland axmed madoobe asaguna sidoo kale shalay wuu ka hadlay in eh, waxa weeye agardaamo ay ku wado madaxda dowladda dadkii sidaas ahay oo aniga aanan u malaynayn ra'yi ahaanteed inay kursi isku soo horfadhiisan karaan ay wada hadli karaan haddana dabcan haddii ay dhacdo qadar ilaahay inay isku soo hor fadhiistaan ma malaynayo waxyaabo badan in hadda meesha wax la jiidaah oo hadda la dhihi karo waa najiid rumaantii inay kasoo baxayaan
waa kaaga mahad celiyaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka ee duudaag aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijka duudaag ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa saaxiibayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkana waa isla soo gaarnay lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddaan ku celsho lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa eber lix hal shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix kulan wacan oo wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal ee raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka duudaagna ee waa la socotaa saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa ee waa la soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso
salaamu calaykum وعليكم السلام ولا سو دغو مقعي هلكا نغا سو وعسو waxaa kaa soo wacayaa waxaa kaa soo wacaya magaalada magaalada dhexdeeda waxaa kaa rabaa aweerada waxay leeyihiin waan rabnaa waxaa kasoo bixi karna najiida oo najiida ka imaan karta وا غرتا marka ee waxaa la rabaa najiidada ka imaan kartaa waxa ay qaymaysan tahay in la fiiriyo mhm
marka waxaa ila moodaa madaxweyaan maamul goboleedkii safar u galay meel u aaday midna waxba qaban mayso ninku meel fadhin maayo haddii aan cid ka korayso u imaanaysa la erag
وا غرتا wixii la ballan wixii wixii dowladda ay fulinayso haddaysa ciidan ciidan maaragtay aysan mushaar siinayn haddaysa waxa weye mashaariic aysan fulinayn qofkii madaxweyne gobolna lagu sheega muxuu qabanaya qofka ma meel u fadhinayo ma wuxuu sugay sugayaa marka laakiin soomahan in had inta badan khilaafka hadda u dhexeeya xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo dowladda federaalka wuxuu ku salaysan yahay ee arrimaha dibadda iyo sidoo kale jinsiga oo ogsoonahay in arrimahaasi ay mas-uul gaar ah ay ka saaran tahay dowladda federaalka soomaaliya haddana xubnihii federaalka qaybta ka ah waxay ku qabsadeen oo dowladda federaalka waxay ku leeyahay anaguna waxaan mas-uul aan ka noqonayna qaybo ka mid ah marka khilaafka halkaas ayuu uu ka jiraa ee dowladda federaalka soomaaliya ee soo kuma qanacsana ama kuma saxna in ay maamul goboleedyada ay ka di- ay ka biidiido in arrimahaas ay ku farageliyaan
waa fiican tahay dowladda hadda kuwa aan khilaafsanay oo hadda maxay gaaro hayaa kuwa aan khilaafsanan waxay la joogaan waa kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka duudadaag aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan aad leenahay barnaamijka duudadaag ayaad degeysanaysaan ee raadiyaha cadaado ayuu idinka imaanayaa saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijkana waan ku seesaqaynaa dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga halkaa naga soo wacayso halo halo halo walaal dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa in uu barnaamijka dib uga soo qayb qaadan doono dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal waa ku maqlaa soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal magacaaga sare u- adoo codkaaga sare u qaadaya ee, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystaasna xumudin codkiisa uu aada u gaahmay yahay islamarkaasna isnoo suurtagelay inaan qadka telefoonka aan kusii hayno meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan dhudwadaag ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuun kaga imaanaya dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga halkan naga soo wacayso halo halo waa ku maqlaa soo dhawo magacaaga iyo halkan naga soo wacaysa walaal adoo codkaaga sare u qaadaya abu axmed aan kasoo Ee, magacaaga ayaa
soo dhawow barnaamijka hadda la socota gudagal ee qodobka dooda haddii aad dhegeysanaysa gudagal
waxaan u malaynayaa saaxiib waxaa kasoo baxaya inay ku-
ku celi eh, waxaa kasoo baxayaa aha inay ka jirinaa u malaynayaa wax daala ay yihiin waa gartay maxaa ku sababeynaysaa
waxaan ku sababeynayaa soomaalidu waxay tidhahdaa nahashiisila joogta in loogu weeye waa gartay
maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka afkagooda agaan dadna waxaa u dhisan dadna waxaa u dhisan lama arko aha
niman waxaa u dhisan yihiin ayaa waxay rabaa inay boorka ku qariyaan oo kaga dhigaan maamulka ka shaqeeyey niman mhm aan wax u dhismayna waxay moodaan in waxtaan loogu yeeray
mhm
waxaan leeyahay anigu soomaalidu ha tashato dadka waa u dhisan yihiin ayaga waa sii wateen dadkaan waa u dhisnayna waa isjaqaaniin kolley dantooda tan kale ayay ku mashquulina dantooda ha ku mashquulan ha raadiye dantoodii aa ka tashadeen
aad ba mahadsan tahay waa kaaga mahad celiya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka dowladaaga ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibyaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga halkan naga soo wacaysa walaal
calaykum wcalaykum salaam walaal soo dhawo magacaaga halkan naga soo wacayso
walaal waxaan kaa soo waxaya magaalada degmada cadaadan kaa soo waxaya magarat Waa magacaaga
magacayga waxaa la yidhahdaa xasan cismaan Ah, soo dhawow hadda la socota ah, qodobka dooda ee miiska noo saaran
waa la socdaa walaale waxaan u malaynayaa dowladda federaalku inaysa wax qalada fugadin oo maamul goboleedyada u dhigtaa lagalayaa ma garat waa gartay
haddana hadday bal dad fiican noqdeen oo oo ay doodahan iyo waxyaabahan taagan ay dada ka bixinayaan inay macnaha dowladda is waxba badkiisaneen macna aha sida axmed cali beele aad inuu maxaaha uu iska socsocod badan yahay inta kale uligaana uu bixinay
waa tahay laakiin waxa uu khilaaf wadda udhexeeya waa intaan la gaarinba eh, masiirka ummadda ee ee madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah iyo dowlad goboleedyada marka eh, saacdo kooban oo la wada fadhiyo oo isla soo horjeedo ma la dhihi karaa waxaa lagu soo afjiri karaa xiisada siyaasiyada ee udhexeysa xubnaha federaalka qeybta ka ah iyo dowlad goboleedyada maya ma lagu soo aftari karo ma lagu soo aftari karo Waa garta, fadhi marka- badan iyo xoog badan noqnoqoshaa bay rabtaa fadhi hal mara ma lagu soo qaadi karo ma lagu aftari karo waa gar haddaa lagu soo afjiri karaa marka say uga wada hadli karaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed
maslaxadda ummadda soomaaliyeed waxay soo heli karaan in la isku samro oo maamul goboleedyada madaxweynayaashoodu ay samraan ma garan waa garta marka haddii ay shirkan ay kusoo gabagaboonaan oo lagu ballamo shir kale sida hore u dhacdo oo kale soo lagama yaabo in shirkaasi ee, ay fursadu ay saabix weydseen dib doo lasku wada kulmo
maya maya tiyo maamul goboleedyada imaaraadka ayaa kaafulaynaya hawshoodu macnaha waa ay qaldan tahay matan waa gartay
marka haddii dowladda federaalku ay macnaha haddaasaan heshiiska la saxiixdo maamul macnaha maamul goboleedyadu waa ay soo noqnoqonayaan ma garan waa gartay laakiin dowladda federaalka soomaaliya xubnaha federaalka qeybta ka ah ee qeybo ka mid a waxaa saartay cunqabato ee sida in badan oo madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee ay ka dhawaajiyeen sida ee madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo in badan hadallo oo warbaahinta uu siinay uu ku sheegay in dowladda federaalka soomaaliya muddo ka badan laba sano ay maamulkiisa cunqabato ay saartay marka maxaa u diidaya in wad meel ay raadsadaan meele ay wax ka helayaan oo ay ku socodsiin karaan eh, howlaha shaqo ee maamulkiisa isaga hadda axmed ducaale jeelle xaaf isagu macnaha haddatan dowladda ayaa markaas gacan bidixayn wayda ayuu leeyahay dhowr jeer waxaan ognahay in xamar laga wacay oo dowladda federaalku maca loo soo diray wasiirka arrimaha gudaha loo soo diray dulsanaqeed lagu yimid uliisaana bixi waaya ma garan waa gartay
marka waxay dadkaa koobeysa dadkaa meel kale bay ka haystaan ee ummadda soomaaliyeed waxaa muhiim u ah in maamul goboleedyada madaxweynayaashooda ay tanaafulaan
aad umaadsantaha kaaga mahad celiya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka dowdwadaag aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan aad leenahay barnaamijka dowdwadaag ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso
alxasan aliya ee halka meesha ku sugan tahay
xabadda adaada ee soo dhawo barnaamijka dala socota gudagal ee qodobka dooda haddii aad dhegeysanaysay
abu waxaa sidaas waa kasoo baxaya lama arko aha
sababtoo waxaa le meesha madax tira majawla ama waa gartay
dowladda federaalka iyadaa laga reebay gobosha dhigto dadka isku keento waa gartay
ee maamul goboleed hadday tala ka siyaasiyada maamul goboleed lagu yeeray hadii maamul goboleed kale ay leedahay laakiin soo ma ogeed in hadda ka hor uu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku baaqay in xubnaha federaalka qeybta ka ah ay kasoo qayb galaan shirkii amniga qaranka oo sagaal iyo tobanka bishii hadda lasoo dhaafay ee abriil inuu ka dhaco magaalada caasimadda muqdisho ayna ka biyo diideen madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah
Ah, marka taas waa la socdaa marka marka maadii laga maadaama laga dowlad- dowladii laga diiday in laga shirka guushii laga soo qayb galo marka haddii dowladda federaalka ee shirki laga diiday ee, oo maamul goboleedna uu calaanshay in oo shir noocaasa looga hadlayo lagu- oo dhexdhexaad ah, looga noqonayo xubnaha federaalka iyo qe- iyo sidoo kale dowladda federaalka maxaa u diidaya in maamul goboleed uu casumo dhammaantood oo hal meel ah intuu isku wada geeyo oo mataqaana u kala dab qaado ee, sidii ay heshiis rasmi ah u gaari lahaayeen
horta sida dowladii haddii wax qabu go-aanka dowladda haddii wax qaban waayey aha
ma- dowlad- go-aan maamul goboleed horta in wax qabeen waa muuqataa waa karta laakiin madaxdu ee, federaalka Maamul ee, goboleedka awood waxaa military laga yaabaa inuu hoggaansamo oo dowladda u hoggaansamo awood military dowladdu ma lahan oo inta u yeerta madaxda dowlad goboleed ama hod ka ardi soo qabato ee wuxuu waa maslaxaad iyo sida mataqan isku soo dhawaan lahaa marka hadday inta ka biyadiideen ay yidhaahdeen anaga dowladda khilaaf ayaa noo dhexeeya oo mana wada fariisan karno oo mid ka mid a xubnihii federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada uu isku howlo ee sidii loo dhammayn lahaa khilaafka siyaasadda udhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka ee qaybta ka ah isagoo xaq uma lahan miya
waxaan kaa qabaa aha horta wuxuu- wuxuu wuxuu waa sharci dowle ma ahan wax hadda shacaba isku imaanaya aha
sharciga dowladdana waa hoggaan inuu iska hoggaansamo qof nin walba meel sharci ku leeyahay inuu ka qaataa la rabaa mhm
in la yidhahdo shacabku ha kaliyeen dowladdana ha soo raacdo horta dowlad lagu noqon maayo waa gartay
maamul goboleed waa barasaab waxaa laga reebay dowladda amarkay soo jeeday hadday tala tahay iyo haddii awood tahay inay qaataan aha
Eh, haddii la barasaab uu dadka ku keen eh, aduu ka tali barasaab raba go- gobolkiisa in loogu yimaado horta lama arko aha
marka waxaan isleeyahay aniga go-aankaas go-aan wax ka soo baxaya maahan waayo dowladdaas haddii ay khalido dowladdii taladii waa laga qaaday Eh, dowladdii haddii talada laga qaadanaya ma- maamul goboleed taladiisa madaxweynaha dalkaas uu ka noqon maayo ma ogtaha aad baan mahadsantaha kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka dawadaarka nagala qayb qaatay kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay ee barnaamijka dawadaarka ayaad degeysanaysaan raadi iyo hacdaado ayuu idinka imanaya saaxiibayaal Ee, qeybihii dambe ee barnaamijkana waan ku sii saqaynaa dhegeystaha xiga janskiisa walaa soo dhawo magacay halkan naga soo waa xasan xuseen weeye walaal cadaalad kala hadlaayo barnaamijka ma la socotaa
ah barnaamijka waa la socdaa soo dhawo barnaamijka tala socota ee gudagal ee qodobka dooda ee midkan hoosena waa dhegeysanaysa
walaal horta waxaa weeye marka koowaad waa idinqalaamaya marka labaad waxaa ishayaa laleeyahay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa gartay horta maamul goboleedyada isku dan ma yihiin mise isku dan ma aha aha hadda deni oo kale ama axmed madoob oo kale dekedihii waaweynaayo oo soomaaliya ka dhexeeyey baa daar ugu xirmaysan waa axmed gartay madoob oo kale wuxuu u daba socdo waa la garan layahay marka koowaad aha
marka labaad eh, dadku waxaa weeye eh, waxaa loo rajeeyaa horta khayr eh, balaayo lama saraabiyo khayr baan rajaynaynaa aha
Eh, gobolada dhexe hadda ka hor waxaa la dhagax dhigay eh, degmada hobyo oo deked laga dhagax dhigay waxay la dhigmaweynada la dhigmaweydana waa khilaaf waa tahay dhegeysta aad umahadsan tahay ee, kamana hadlayn ee, dekeda lakin waxaan ka hadlaynaa waxaa laga filan karo ee, shirka ka soo baxaya ee, magaalada garowe caasimada puntland oo la filaya maalinka beri ah inay shir ay ku wada hesheen xubnaha federaalka qeybta ka ah iyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya shirkaas oo la sheegay in looga hadlayo maslaxada guud ee wadanka sida doorashooyinka la filaya in sanadka ay ka dhacaan ee sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowda iyo sidoo kale ee, khilaafka la sheegay oo khilaaf lagu soo sal- oo lagu soo afmeerayo khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex taagan xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo dowlad goboleedyada
horta waxaa weeye anigu fakarkaygi baan joogaa dowlad goboleedyadu isku dan maahan shir- haddii garowe la iskugu tago aha Ee, ninkii wax soomaaliya ka dhexeeya ninkii haysta Waa gartay.
inuu dadka soo raaca ma yeelahayo mhm ninkii marka asaga dantiishii qabyo ka tahay inuu isku tashado oo dowladda federaalka raaco dowladda federaalka ahu waa madaxii soomaaliya waa hoggaankii waxbaa ma halaynin maamul goboleedyadu ayagaa waxarbushahaya waxaana ugu daran nimanka dekedaha haysta kuwa kale wax maaragtay hadda axmed madoob kale wuxuu daba socdo garan maayo haddii hadda meesha la isugu tagana in la isku afgartana waa dhici kartaa in hadda nimankii ayagu waxa soomaaliya ka dhexeeya ay daar ugu xirimaysnaayeen ay macnaha eh, lays afgaran waayana way dhici kartaa aad baa umahadsantaha laakiin dadkii ayagu aan wax gaara haysanino waxaan leeyahay ha raacin dowladda dhexe tahay kaga madax ciyaasada quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulan aaraada ee barnaamijka dawdaag aad nagala socotaan meel walba aad joogtaan iyo si kasta maqalka raadiyaha cadaadada idin soo gaarayaba ee habeen wanaagsan aad leena jimca wanaagsan saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa noo qayba dambe barnaamijkan kusoo galan soo dhow walaal magacyo halka naga soo wacayso ee walaal adoo ka fogeynaya meesha dabeesha ay ku jirto ee noogu bilow magacayo halka naga soo wacayso
magacaygu waa cabdi oo jooga deegaanka cadakur
ee soo dhowow ee sol adag korsa lagu dhegeysanaya barnaamijka
si wanaagsan si wanaagsan soo dhowow hadda la socota barnaamijka ee gudagal ee qodobka dooda ee caawa miiska inoo saaran oo uga hadlaynay ee waxaa laga filan karo shirka ee, maalinka beri ah ka furmi doona magaalada gorwe caasimada puntland ee u dhexeeya ee dowladda federaalka xubnaheeda ugu sareysa sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha ugu sarreeya ee dowlad goboleedyada
alla waa dhowahay marka hore waxaan salaamaya raadiyo cadaada iyo dhegeystayaashiis ee mid taas mid lacayna
marka xiga eh, haddaan ka hadlo fikirkayga haddaan ka dhiibto waxaan aaminsanahay inaan wax weyn oo ka soo bixi karaa jirin shirkaas waa gartay maxaa ku sameynaysaa
waxaan ku soo haweynayaa eh, siyaasadooda madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada intuba waa mid ku qotanto dana dhaqaalo ayaga gudahooda aan ku qotoninba sideedaba dalka iyo waxa ka jira aha
marka waxay u egtahay inay ka tashan doonaan wixii ayaga qaas ahaane weli aysan joogin madax ka hadlayda masiirka dalka
waa garta laakiin ee, soo lagama yaabo in intiqilaafka lasoo ah, jaro u dhexeeya dowladda federaalka xubnaheeda ugu sarreysa iyo dowlad goboleedyada ee, madaxdooda in ay da- markaas kadib ee, laga wada hadlo masiirkii ummadda sida doorashooyinka iyo sidoo kale dhamaystirka dastuurka iyo waxyaaba kale ummadda soomaaliyeedan u ah
ima muuqato walaal ima muuqato sababtuna waxa weeye eh, meeshan waxaa laga wataa waa nin walba iyo dantiisa weli ma aysan u gudbin madaxda dalka inay ka hadlaan arrimaha dalka uu u baahan yahay ee waxay ku mashquulsan yihiin danahooda aad baa mahadsanta kaaga mahad celiyo sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka duudadaaka aad nagala qayb qaato kulan wacan wanaagsan leena saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku seesaqaynaa dhegeystayaal dhegeystayaada fara badanna qadka telefoonka iyo soo buuxu dhaafinaya dhegeystaha xiga jaanskiisa walaal soo dhawo magacaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halo alo salaamu calaykum walaal soo dhawow wacalaykum salaam magacaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal
waa maxamed cayaadi Ee, barnaamijka ma la socotaa si fiican soo dhawow barnaamijka la socotaa gudagal ee, qodobka dooda waa dhegeysanaysay
haddaan ujeeda horta waxaa la yidhi eh, shimbirka u doona horta waxaa la yidhi eh, reerka qoyska waa dhulkaa la yidhi aha
marka maamul goboleedyadu muddo badan ay maaragtay madax taagayeen oo hadda wareegayeen oo shirkii ammaanka oo ugu horreeya markii kasoo qayb galayay ay yidhahaan muqdisho ammaan maahan dowladda isma fahamsinin waa in la helo maaragtay eh, qola saddexaad oo shirka ee la dhexdhexaadiso ajaaniba waxaasoo dhan markii la dalqoosiin diiday oo ay marka waxaan maraya maaragta inay xaqiiqada soo taabteen haddana ooba looga fiilmiyada maaragtay in dowladdu codsateed camal waa gartay een shil- in shilka loo dheereeyo marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa wax wanaagsan inay kasoo baxaan waa dadkan soomaaliyeedna khayr rajeeyo oo maaragtay wax waana ilaahay khayr ka rajeeyo oo dadka soomaaliyeed inay fahmaan oo maaragtay aan wadahadalna waa aan heshiina la yidhi maaragtay waa gartay haddii la wadahadlayo Aha.
kolla waa aan heshiina la isugu yeeda ma og laakiin eh, iyadoo ah, madaxdaha waa madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada ay mar hore ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya aysan la saf- aysan la fariisan karin inta laga helayo eh, gacan saddexaad oo dhexdhexaado oo markaas ay ula jeedeen eh, beesha caalamka ma laga yaabaa inta saacado gudahood isagoo khilaafkaas uu jira intay meel wada fadhiistaan in saacado gudahood khilaafka heelkaa gaarsiin lagu soo afjaro
maya horta haddii loo hadlo micnaha wixii waxna waa laysku fahmaya insha allah wixii kalena waa la mudeynayaa muddiyaa loo saaraya wa- maaragta haddana waa ka tanaasuleyna waa kuwaasaa la fadhiisanaya iyadoo wax beel caalam la yidhaah jirin marka waa ku qasban yihiin inay dowladda la shaqeeyaan haddii ay kusii adkaystaanna maaragtay ayaga waa loo loo dariiq loo qaban maayo kabtooda iska daba wareegayaan dowladnimadan hore ay soconaysaa wallahi, insha allah aad baa mahadsanta kaaga mahad celiya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka dowdadaag aad nagala qayb qaadatay kulan wacan oo wanaagsan aad leena saaxiibayaal barnaamijka dowdadaag ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan dhegeystaha xiga jaaniskiisa anoo qayb ugu dambeeyay barnaamijka isla soo gaarnay soo dhow walaal magacaaga halkan naga soo wacayso halo halo halo walaal aad buu waxbaa dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajeynayaa in barnaamijka inuu dib uga soo qeyb qaadan doon haddii alla awoodala laga helo kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal barnaamijka duudaag ayaa degeysanaysaan had iyo cadaado ayuuna idinka imaanaya dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday haddaan ugu celsho qodobka dooda ee barnaamijka wuxuu noqonayaa dhegeyste eh, sida la wada socotaanba magaalada garowe caasimada puntland maalinka beri ah taarada ay ku abeegan tahay afarta bisha shanaad ee abr- waa may eh, sanadka labada kun iyo eh, sagaal iyo tobanka waxaa ka furmaya shirig wadatasha u dhexeeya eh, xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya shirkaas oo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dheni oo dhowr beri ka hor uu ku baaqay oo uu sheegay in looga hadlayo eh, masiirka ummadda soomaaliyeed sida eh, doorashada la filayo in sanadka ay ka dhacdo sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka iyo dhammaystirka dastuurka iyo sidoo kale sida meesha looga saar lahaa xiisada siyaasadeed ama khilaafka siyaasadeed ee xilligan eh, ka dhex taagan madaxda ugu sareysa ee federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah waxaa la socotaa eh, sagaal tobanka bishii abriil eena soo dhaafnay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dhawaaqay shirkii amniga qaranka islamarkaasna madaxda waa madaxdaha madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka ugu baaqay inay kasoo qayb galaan intooda badanna ayay ka biyadiideen marka laga reebo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo isagoo sheegay shirkaasi aad diyaar u tahay puntland inay ka qayb gasho balse ee, eh, galmudug iyo sidoo kale iyo jubbaland ay ka biidiiseen shirkaas inay ka qayb galaan iyagoo markaas ku sababinayay in xilligaas ay khilaaf xoogan ay kala dhexeeyeen dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf in badan ama intiisa badan oo hadallada warbaahinta uu siiyay waxa uu ku sheegaa in dowladda federaalka soomaaliya maamulkiisa inay gacan bidixeenayso islamarkaasna ay cunuqabato xoog leh ay saartay lugahana ay ku dhigan tahay maamulkiisana ay duuday inuu socdo sidoo kale madaxweynaha eh, jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe eh, d- waa bishii aan jecla haddaan qaldanay ee lasoo dhaafay ee- ee maarso ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa safar ku tahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuu sheegay in meesha laga saarayo khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland gaar aheyd oo markaas uu ku sagnaa balse isbuuc kadib eh, axmed maxamed islaam oo loo yaqaan axmed madoobe eh, safar ayuu ku gaaray magaalada caasimada muqdisho muddo ka badan afar iyo toban beri ayuu ku sugnaa dib uku laabtay kismaayo wuxuu sheegay in meesha laga saaray khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyay eh, madaxda ugu sareysa dowladda federaalka balse laba beri kadib wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya weerar ay ku tahay Eh, haddaba maalinka beri ah shirkaas uu ka furmaya magaalada garowe caasimada puntland dhammaan waxaa isugu tegi doona eh, haddii allah wada laga helo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo eh, madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo madaxweynaha puntland oo isagu shirkaasi martigeliyey eh, madaxweynaha eh, maamulka eh, jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed Laga- lafta gareen iyo sidoo kale eh, madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare shirkaas waxaa la sheegay in looga hadlayo sida meesha looga saar lahaa haddaba shirkaasi ummadda soomaaliyeed maxaa laga filan karaa inay kasoo baxaan Eh, fasiraad noocee ah ayaa ayaa laga bixin karaa in wax wanaagsan shirkaasi ka soo baxaan ma laga yaabaa in inta qol gooniya wada fadhiistaan madaxda khilaafka u dhexeeyo in saacad gooniya ama hal saac oo gudaheed in meesha looga saaro khilaafka siyaasadeed ee ee meeshaasi looga soo ambaqaado ama meeshaasi looga gudbo khilaafka siyaasadeed u dhexeeya go-aan wadajira ma ka gaari karaan eh, masiirka ummadda soomaaliyeed oo ma laga yaabaa in meeshaasi eh, ka soo baxdo eh, wax wax ku ool ah oo ummadda soomaaliyeed ku wada farxdo lamarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaana dhegeystayaal wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex eh, sideed sideed soddon lix haddaan ku celsho lamarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex eh, sideed sideed soddon lix meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan eh, duudaag ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna ka imanaya dhegeystaha xiga janskiisa eh, walaal soo dhawow magacaaga halkan naga soo wacayso
wal magacaygu waa dila oo jooga degmada deegaanka cadaada eh, barnaamijka ma la socotaa
haa si wanaagsan soo dhawow barnaamijka hadda la socotaa gudagal eh, qodobka dooda eh, barnaamijka duudaag cago miiska noo saaran
wala haddaan guda galo barnaamijka aniga fikirkayga waxay la tahay in wax ka soo baxayo saas aysan jirin waa garta maxaa ku samaynaysaa in shirkaasi ay wax ku oola inay ka soo baxaan
waxaan ku sababeynaya walaale eh, wadanku siisa waa isku dan oo wadanka dhan maslaxadiisa hal meel ay ku wada jirtaa waa gartay
laakiin madaxayaa waxay leeyihiin dana kala duwan marka saasaa keena walba khilaaf waa gartay eh, madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni wuxuu sheegay in shirkaas looga hadlayo maslaxadda guud ee wadanka iyo masiirka ummadda soomaaliyeed marka maxaa u diidi karaa in shirkaas ay ka soo baxaan oo natiijo wax ku ool ah oo madaxda eh, ayaguna meesha isku fahmaan
walaal anigu waxaan isleeyahay maslaxadda ummadda waxaa ka hadli kara madax ku timaada codka ummadda soomaaliyeed madax ku timid lacagtooda ma ka hadlaydo maslaxada ummadda soomaaliyeed sida aniga aad baa mahadsantaa kaga mahadceliya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka ee dowdwadaag aad naga qayb qaadatay kulan wacan wanaagsan aad leenahay barnaamijka dowdwadaag ayaad degeysanaysaan raadi iyo cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal eh, qeybihii dambe ee ugu dambeeyey barnaamijkana waan isla soo gaarnaa dhegeystaha xiga jaanskeesa walaal soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso halo halo waa ku maqla walaal soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso
walaal waa maxamed joogo dhuusha mareeg barnaamijka ma la socotaa
maxamed dhuusha mareeg joogo barnaamijka ma la socotaa walaal
ah walaal waa la socdaa soo dhawo barnaamijka haddaad la socota ee gudagal ee qodobka dooda ee miiskan hoosaan haddii aad la socotay
waa dhowey walaal een, shirka walaal lagu qabanayo garowe aha
een,
dhegeystayaasha naqadka telefoonka ayuu ka baxay warjini barnaamijka in dib uga soo qayb qaadan doono kulan wacan wanaagsan ayaana idin leenahay barnaamijka dowdaag ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiib yaal qeyb ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaasha hal iyo laba ayaan fursadan siin doonaa dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga halka naga soo wacayso walaal halo salaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawo magacaaga halka naga soo wacayso
walaal waa maxamed caado barnaamijka ma la socotaa
si fiican soo dhawo gudagal haddaad la socoto qodobka dooda ee miiska noo saaran
walaal waxaan is leeyahay wax kasoo baxayo lama arka shirkaas waa gartay
waxaan u sabaynayaa madaxda ujeedooyin kala kala duwan bay leeyihiin aha
Eh, sababtoona waxa weeye madaxweyne kasta haddii aan la arag madaxweyne dad xukun sare oo madaxweyneyaashu aysan madaxweyne ka amar qaadan dastuur isku hagayana aan la arag qof walbaana inta maaragtay meel tago qolo kale kasoo wareego qoladii dowladda mucaarad ku ah uu maaragtay nidaamkiisa kasoo fushado Waa waxaan gartay.
isleeyahay maaragta maaragta dan kasoo baxayda ma jirto waa gartay laakiin haddii madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaguna ay ujeedo gooniya wataan madaxda federaalkana ujeedo gooniya wataan maxaa kalifaya in inta hal meel ay wada fadhiistaan ee go-aan ay ka gaaraan masiirka ummadda soomaaliyeed horta sideedaba soomaalida soomaalida adduunka waxaa looga dhaqanya wax la yidhaha tanasul aha
soomaalidu marka uma badna in ay isku tanasusho madaxweyne kasta oo hadda maamul goboleed wuxuu wuxuu yahay madaxweyne soomaaliyeed waa gartay
waxaad hadda moodaa maanta eh, hadda fa- maanta aan in ay tanasulayaan madaxweyneyaasha soomaaliya madaxweynaha eh, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya inay tanasul u muuqdaan sababtoo ah maamul goboleeda waxay diideen in ay eh, mada- eh, shirkii madaxweynuhu cilaanshay inay tagaan ay diideen
waa gartay
madaxweynuhuna wuu ogola eh, ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii soomaaliyana way ogolaatay in shirki ayagu ay cilaanshaan tagaan in badan
markaas yaa hogaaminaya waxaa hogaaminaya maamul goboleeda waa hogaaminaya waa gartay marka yaa looga fadhiyaa inay tanaasul ay sameeyaan iyagaa marka iyagaa marka madaxweyneyaala iyagaa kulligood madaxweyneyaala oo dad marka intaasoo madaxweyne gebigeedaba intaasoo madaxweyne dalmaba wada xukumi karto waxa weeye dad Aad baa mahadsan tahay.
meel wada Ah, aad baa mahadsanto kaga mahadcelin sida wanaagsan ee barnaamijka naga qayb qaatay habeen wanaagsan qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan soo gaarnay barnaamijka waxaa caawa soo saara halkan ka tabi doona anigoo xasan axmed maxamed ah, saaxiibkay cumar axmed rahaam saxiifa iyo saaxiibkay sharmaka maxamed maxamed sharmaka sulo ayaa dhanka farsamada caaway ee barnaamijka ay qaabeynaya tan intaan barnaamijkan dib dab ugu kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu oo shakiba male shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana ku yaal shirkana guud shirka la qabtaba adooshina warshooshla nabadda shaashayniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloonbiyo muran waxsiishida iyo lashaa